madaxweyne axmed aad aadaan ugu mahadcelinaynaa asiga iyo reer jubbaland dhammaantooda haddii ay yihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha qaybihiisa kala duwan iyo ciidankaaba runtii sida walaalnimada leh ay noo soo dhaweyneen aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa madaxweyneyaasha kale oo saaxiibadeeya madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne axmed ya- ya- madaxweyne- madaxweyne axmed xaaf iyo saaxiibkay maxamed cabdi waare dhammaantood iyo wufuudi la socota wasiire iyo xildhibaano iyo dowladda federaalka xildhibaanada xildhibaanada iyo senatarada iyo dhammaan intii kaloo ka joogto iyo marti sharafka kale assalaamu calaykum aan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha fikirkiisa xalaasha ah oo soomaali ha wada hadasho oo soomaali ha tashato een maamuladu een ha la wada ha la wada hadlo horta aan wada hadalno aan wada heshiin aan heshiino waayo marka anaga runtii eh, sida madaxweynayaasha igu horreeyeen ay sheegeen aada iyo aada iyo aadaan annaga u aaminsanahay federaalismku in aan afka laga sheegin oo u dhab noqdo sababtoo annaga culeysaan ugu dhacowhaye maamuladii aan joognaa een goobtii aan joognaa haddana haddii aanan federaalku la aaminsanayn afka inta laga sheego annagana culeysku nagu dhaco runtii dhibaata weynay nagu tahay marka annaga forumkan mar hore ayay ahayd inuu furmo mar haddii hadda maanta laisugu yimid in alaale intii kasoo shaqaysay in laisugu yimaado aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in wax la taaban karo oo ummadda soomaaliyeed oo inta naga sugaysay in ka fiican inay ka soo baxaan Een, sida uu sheegay walaalkay axmed daraanku dadku ay qabaan ama siyaalaha ay- dadka mararka qaarkood waxaanan dhici jirin hadday dhacaan dadka soomaalida way ka shakiyaan maadaama aan horey laisugu imaan jirin federaalismku nagu cusub yahay dadku shaki waa keenayaan laakiin waxaa dhabta ah annaga dowladda federaalka ah, dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badanaa kala kulannay colaad badanaa ku kasbannay maamul aanan colaad ugu kasbanin ma jirto dadki inaan la so- kama oga kuwii wahwaayadan waa la qabtaa. marka dowladdii federaalka saas ku timid inay ma- dadkii anaga noo xanaaqsanaa ayadii oo iyadoo saas ku timid ayada haddana ay siyaalo kale ula fakerto runtii anaga arrimahaas waxaan u aragnaa inay arrimo dhibaato ku ah dalka ay tahay oo dhib badanaa naga soo gaaray wakhti badanaan gelinay annaga waxaan soo marnay annagoo kuraasta isla fadhino aan isa salaamaynin dhammaanteed dadkan aan fadhiyo oo aanan isa salaamaynin waa soo marnay alxamdulilah hadda isku aragtiya laga yahay federaalismka iyo maamulada deris derisnimadoodii wax dhibaataa ma qabno waxaan rabnaa wax allaale wixii ka jiro dalka oo iyagu sharcigu ogolyahay constitutionka noo ogolyahay in lagu dhaqmo wax allaale wixii wada tashi mudan laga tashado wixii kaloo fulin ayagu ay leeyihiin wax dhibaato aan ku qabna male haba yaraatee oo taas annaga dowladdu waxaan rabnaa inay noo noqoto indhihii waxaa noo arkaayay gacmihii waxaa noo soo qabanayay inaan si wanaagsan oo walaalnimada dowladnimo ah oo loo wada shaqeeyo federaalismkana la hirgeliyo soomaaliya way kusoo daashay een dowlad la-aan iyo rafaad iyo dhibaatooyin badana lasoo maray dowladdii dhexe tobankii sano hore labaatankii sano dambe annaga ma ma- gobollada annaga aan ka nimid federaalismka markii horeba laga aaminsanaa waa nagala adkaaday tobankii horeoo sano u horreysay xornadu markii la qaateen federaalka la qaateen odayaashii gobollada annaga aan matalle ka yimaadeen waxay aaminsanaayeen soomaalidu inay federaalku horumar u yahay dowladdii soomaaliyeed oo xoogga badneed oo sharafta badneed haddii heshiis la yahay runtii caalamku meelaan ka joognay hoosaan u dhacnay
Thank you.
marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin annaga waxaan leenahay soomaaliya wax dhibaatadeeda marna kama talinayno marna kama tashan doono marna ke- marna ma keenayno qof hadda maanta u jeedo in dowladda soomaaliyeed in gacan la siiyo oo sida annaga dowlad la-aan waa soo aragnay dhibaatadeeda iyo rafaadkeeda iyo karaamadareeda waa soo aragnay inaan dowlad helna ayaan u baahanay dowladda soomaaliyeedna maanta alxamdulilah ee runtii inta ka soo shaqaysay aad iyo aad ay u mahadsiyihiin meel fiican ay maraysaa maanta waxaan rabnaa marka in hore loo wado hore loo dhammaystiro dalka dhibaatada ku jira waa loo jeedaa amni la-aanta iyo dhibaatada iyo isku socodka soomaaliya dhammaanteed dowladuhu diyaaradahay ku socdaan haddii saaxiibkay een, cabdiweligaas hadduu asiga uu dhulka mara ma ogi laakiin inta kale qof dhul maraysa naguma jirto cirkaan marnaa shacabkana dhulku ku noolyahay annagan cirkaan la maraa dowladda federaalka degmo degmo u gudubto ma jirto in marka hadda waxyaalo kale lagu mashquulo aniga runtii dhibaataan u arkaa maanta waxay mashquulno see jidadka loo fura see dowladaha maamul gole iskugu furmaan aniga madaxweyne axmed waxay ahayd inaan meel dhexe baabuurta isugu nimaadno oo booliiskayga wada shaqeeyo oo is aragno maanta ma nihin degmooyin aanan toban sano labaatan sana toban sano oo shabaabka ku marka dhibka soomaaliya ka jiro maanta waxa waaye waa kuwa dowladiidka oo dhibaatada ku hayo dalka dadka dhibaateeyey oo ummadda soomaaliyeed rafaadiyey oo ummadda soomaaliyeed gumeeyey annaga sidee kuwaas looga gudbaa see kuwaas laisugu kaashadaa maamul goboleedadu sidee meelaha ayaga ee xuduudaha ay ka leeyihiin ninba meeshiisa kale oo kasoo gaarsiiyeen nabadda anaga midaan u baahannahay dowladda dhexe midaan ka filayn waxa waa inay taa gacan nagu siiso anaga ciidamaan samaynay ciidamaan aday mushaar ma haystaan een maamulka ugu haysta ma leh marka haddii forumkan waxaa ka rajaynaa in maamulada oo hoogaha horumarka gaarayna kuwa kale si ay kusoo gaari lahaayeen in taladeedan ay ka timaado dowladda dhexena wax allaale wixii ayga awood ay leedahay ama sharciga uu siinayo qof la haysato kula dhegan ma jirto laakiin maamul goboleedadii oo ayagana guryihii joogo inay guryihii san tihiin in la dhihi lahaa madaxweyne axmed aan la qabnaa aad uun u mahadsan yahay khudbad oo taariikhi ah maanta waa maalin taariikhi ah adduunyadana kolley un waan la husi doono la sheegi doono waxay ay tahay waxaan rajaynaa inuu soomaaliya ay dowladnimadeeda iyo sharafteeda ay- ay- ay ay hirgasho kuwa dowladiidka in laga adkaado maamuladu meesha diyaaradaha isku soo aadaan inay baawar isugu socdaan oo isku yimaadaan ayaan rajaynaynaa in jidadka ay furmaan kuwa dowladiidka in laga adkaado dhalinyaro yararka oo la qalday waxaan leenahay dhibaatada waa aragtaan ilmihii oo wala- waalidiintiini iyo ayaa dhibaateeyo haysaane dhibaatadaas ka soo noqda kuwaas waxay hadda ay sh- ay idin hayaan isqarxiya idin lama jirtee nabadda iyo soomaalinimada ha lagu soo dhowaado waxaan leenahay walaalaheen amisom dadaalka ay wadaan in la xoojiyaan rajaynaynaa in nabadda laga wada shaqeeyo aad iyo aadaan umahadsantihiin asalaamu calaykum
aad buu u mahadsan yahay mudan